Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Jubaland Ismaaciil Axmed Garaas ayaa xariga ka jaray dhismaha xarunta caafimaadka deegaanka Qaamqaam oo hoos yimaada magaalada Kismaayo. Daahfurka xaruntan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirro, agaasimayaal xubno ka socda Wasaaradda Caafimaadka Maamulka Jubaland iyo bulshada ku nool deegaanka. Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Jubaland Ismaaciil Axmed Garaas ayaa ka warbixiyay muhiimadda ay leedahay xarunta caafimaadka ee laga hirgeliyay deegaanka Qaamqaam.
reer haamhaam waxaan u malaynayaa waa nasiib badan tihiin xarunta intaan leeg oo laydiin dhisay siduu wasiirku sheegay waxaa la rabaa marka dambe oo lasoo noqdo iyadoo derbi ku wareegsan yahay annagu idiin keenayaayo iyaguna iskaa waxqabso ku dhistaanba sanadkan sanad goortan goorteeda inayn isaa u bannaanaanin inay xaruntu inta ka weynaato oo dhulbaa xaggan ugu yaalle aan qaybo kale ku darno oo ka waaweyn oo macno weynu yeelo oo isbitaal ku noqdo hadda waa m c h waxaan rajaynayaa sanadka dambe inaynu isagoo isbitaala aanu isugu nimaadno oo baahida magaalada kismaayo u baahanaysa inay iska ay yaraato Een, waa laga dhisiyaa isbitaal een, meeshan la yidhaahdo dhinacan shishe oo luglow luglow ma maxaa la dhahaa meeshan istanbul istanbul iyo iyo buulabartiga dhexdooda meelaha laga dhisayaa oo isbitaal weyn ah guryahan cusub oo dibal solutionka xalka waaraa laga dhisayaa marka isaga naftiisu wuxuu noqonayaa wixii looga baahdo isbitaalka kismaayo loo aadi lahaa insha allahu tacaala halkaa in lagu lagu xaliyo Een, waxaan waxaan rajaynayaa degmada caafimaadka degmada mas-uuliyiintoodu inay qatar charity xoogga saaraan annagu aan saaraya cabdifataaxna naga gaarsiiyaya yoontooy meelihii aad ballan qaadeen bay kow iyo laba ka ahayd marka insha allahu tacaalaa yoontooy sanadkan sanadkiisa ama inta ka horeysa inaynu ka furno kanoo kale qof wax sadaqaysta iyo lama waayayo qof qada- sadaqa jaariya baxsada insha allah inaad xoogga saartaan oo cabdifati- cabdifataax fariintaa naga gaarsiisaan ayaan idinka codsanayna insha allah idinkuna waa mahadsantihiin Een, guryihiin isbitaalkiina ilaashada Gudoomiyaha deegaanka Qaamqaam Cali Faarax Ismaaciil ayaa u mahad celiyay Wasaaradda Caafimaadka Maamulka Jubaland.
ilaahay baa mahad iska leh
maalin aan ka badnayn muddo uun laba bilood oo wax dhiman ah meeshan aan hadda xadhigga laga jaray bannahan bay ahayd waxba kama dhisnayn waxba kama jirin maantana waa kaa aynu aragno allahaasaa marka hore mahadda iska leh waxaa kale oo aan uga mahad celinayaa intii baxsatay ee sadaqaysatay ee dhiibatay intii ka talisay intii u talisay intii u dhibtootay intii juhdiga iyo dadaalka badan ku soo bixisay intaba waa uga mahad celinaynaa runtii waa haddaan u nahay deegaanka reer qaamqaam waa noo maalin farxadeed farxad weyn bay noo tahay in maanta xaruntii caafimaadka la xadhig jaro oo aanu baahi weyn iyo dhib badan iyo maxaanku idhaahdaa een, ee, xaalad adag ugu jirnay
maanta hadda hal qof oo idin ka mid ah haddii la yidhaahdo booska adigu aad degan tahay mashruuca ha laga fuliye bannee qof walba cudurdaar buu la imaanayaa booskiisu qaali buu ku yahay ee, ma ogola in laga dhiso marka dhulkaas guud oo inaga dhexeeya oo lainoo laga dhisay iyo qalabka la dhigay inta waxaan ka rabnaa inaan ilaashano wasaaraddan insha allah waxaan rajaynayaa wixii ka dambeeya hay-addan een, aan uga mahad celinayno qatar jaarati ee mashruucan fulisay Xaruntan caafimaadka oo laga hirgeliyay deegaanka Qaamqaam ee waqooyiga magaalada Kismaayo ayaa noqonaysa midii ugu horeysay oo ay yeelatay deegaanka iyadoo bulshada markii hore ay adeegyada caafimaad u aadi jireen magaalada Kismaayo.